muddo dhowr cishaaba waxaanu ku sugnay magaalada st petersburg ee cariga ruushka halkaasoo aanu u nimi kulan weyne dhex marayey dalka ruushka iyo qaaradda africa madaxdeeda qaybo ka mid ahay oo meesha ka soo xaadiray shirkaasi annaga haddaanu nahay soomaaliya si guula buu noogu dhammaaday sidaad ka warqabtaan waxyaabaha waxgoolka ah ee aanu halkan u nimi inaanu go-aana laga gaadho oo laga heshiye waxaa ka mid ahaa dayntii run ahaantii aadka u badnayd ee ruushka uu soomaaliya ku lahaa xilligiiba gudihii hore la galay oo aan ka yarayn toddoba boqol oo milyan yar ilaa lix boqol iyo sagaashan milyan marka laisku celceliyo gaari karaysay waan gartay taasi si guulay noogu dhammaatay waxaan u malaynayaa warbixinta iyada waad haysaan labadayba dowladama labadiiba heshiis baanu ka gaarnay iyagoo udubdhexaad u ah arrimaha geedi socodka diin cafinta oo wasiirka maaliyadda ayaa arrintaa saxeixa la galay waan gartay laakiin heshiiskan qamadida oo kale ee haatan hakadka uu ku yimi meelaha uu saameynta ku yeelanayo waxaa ka mid a soomaaliya oo kale oo uu saameyn xoogan ku yeelanayo arrintaas si guud waddamada afrika ma kala hadasheen dowladda ruushku inay dib u eegto go-aankeeda maxayse idinku jawaabeen innaga haddaanu soomaali nahay waxaa gaar noo ahaa waxaa gaar noo ahaa arrimaha la xidhiidha diilkan la yidhaahdo isgaradkii la rabay in marinka bedda madow loo ogolaado inay maraan qamandida iyo waxa la halmaala oo afrikada dalalkooda nugul suuqweynaha adduunka wax ka iibsadaa ay saamayn toban iyo tobanba ku yeelan karto hadduu xidhmo waanu la wadaagnay dareenka annaga iyo guud ahaan dalal badanoo afrikaankiiba in diilkaas la ilaaliyo iyagu se afkaaro kale ay qabaan waa jirtaa madaxweynahooda inuu ku dhawaaqay inuu dalal soomaaliya ay ka mid tahay uu qamandida ruushka wax ka gaadhsiinayo laakiin dhibaatada baahsan ee soo noqnoqota ee soomaalida saamaysa mid hal mar wax lagu xallin kara ma aha qiimaha suuqa haddii uu kaco saamayn durugsan bay ku yeelanaysaa dadka soomaaliyeed marka arrimahaas baa ka mid aha waxyaabaanu kala xaajoonnay marka muxuu idin sheegay tusaale ahaan arrintaa haddii lasoo hadal qaaday mowqifka dowladda ruushka idiin sheegtay muxuu yahay dalalka afrikaanku guud ahaan aragtidaas way dhiibteen waxay kaloo ka hadleen in ay afrikaan ahaan ergo gaar ah oo madaxweyneyaal afrikaana jira oo u hadla african unionka in ay afrikaanku aaminsan yihiin in wada xaajood iyo wadahadal lagu dhammeeyo wixii qalalaasahan hadda taagan fikirkaana waanu dhiibanay dee aragtidiina waanu soo dhaweynaynaa bay yidhaahdeen laakiin waxaad moodaa dhiilkaa inay si uga sii degaroganayaan iyagu isgaradkaas markii hore united nationska iyo turkiga iyo ay ay garwadeenka ka ahaayeen labada dalna marka laysku daro celcelis saamayn badan bay ku leeyihiin afrikaanka dalalkooda iyo sida markaysa xagga iibka qabandida iyo iyo iyo iyo suuqa cuntada mar haddii uu kaco sixirka suuqa cuntadu dadka ugu ba-an ee uu saamaynayaana waa dalalka dhaqaalahooduna aanu aad u kabacsanayn bulshadooduna ay nugushahay khaasatan kuwa abaaraha iyo ay ku dhuftaan iyo duruufahada oo dalkeenu ka mid yahay waxaad soo hadal qaaday colaadan laftigeeda in aragti laga dhiibtay colaadda ukraine arrin aada u taagan bay ahayd madax afrikaana isku dayday inay dhex gasho dowladda ruushka ma kala hadasheen maxaase dowladda ruushku idinku jawaabtay wallaahi horta aragtida african unionka waxaa ku hadlayey madaxdii arrintaa u egmarayd laakiin guud ahaan khudbadaha iyagii in arrintaa aanu aaminsannahay in nabad lagu xaliyo oo oo lasoo idleeyo baanu ku tala bixin maxaa laydinku jawaabay
madaxdoodu waxay yidhaahdeen waanu soo dhoweynaynaa aragtidiina wada xaajoodna waanu ogolnahay haddaan hal mar dib ugu noqdo arrinta sarreenka maxaa rajo ah oo lagu kala yimi wallaahi arrinta sarreenka dee dhiilna waa dhiilkii weynaa ee laysku ogaa ee loo yaqaano isasgaradkii badda madow qabandida iyo cuntooyinka kale la halmaala midna waa aragti iyagu ay leeyihiin annagaaba toos u bixin karna oo ay ku andacoonayaan in awalba afrikada wax badan aanay ka gaari jirin cuntada marinka maraysa laakiin dalalka afrikaanku daraasayintii la sameeyey inay arrintaasi aada u saamaynayso ayaanu la wadaagnay fikirka guud ahaan garhwadanadii dhiilkaas saamaynta ku lahaa african unionka iyo dalalkaba khaasatan arrintaasi in arrin saamayn ku leh afrikada oo markii horeba la daalaadhacaysay duruufo ka imanaya isbeddelka cimilada iyo colaado wax soo saarkoodoo yar waa dalalka aad ugu ugu ugu ugu maarkaysaa nugul haddii suuqaasi uu ama xidhmo ama uu kaco sixirku inay dadkoodu macaluul iyo halis soo food saarayso